alxamdu lilaah rabbi اlcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray mowduuca qiyaaska ku saabsan baynu ku soo jiray waxa uu sheikhu tilmaamay wa huwa yanqasimu ilى halaaثati aqsaami qiyaasu cilati wa qiyaasu dalaalati wa qiyaasu shabah yacni qiyaasku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood oo qiyaasu cillo iyo qiyaasu dalaalo iyo qiyaasu shabah kale ah faqiyaasu lcilati qiyaasulcilluhu maa kaanat alcilatu fiihi muujibata lilxukmi qiyaasu cillo waxaa la yidhaahdaa maa kaanat waa kay ahaatay alcilatu cilladu fiihi isaga gudihiisa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka waajibinaysaoo keensanaysa ay ahaatay oo nafsu lcilla ayaa xukunku ku xidhan yahay oo xukunka toos u keensanaysa wa qiyaasu dalaalati qiyaasu dalaaluhuna walistidlaalu waa in la deliishado biaxadi nadiirayni labadii isku dhigga ahaa ama isshabbahaayey ayaa loo deliishanaya cala alaakhari ka kale loo deliishanaya wa huwa an takuuna waa inay noqoto alcillatu cilladu daallatan cala alxukmi xukunka mid ku tusinaysa walaa takuunu aynay noqonaynin muujibatan lilxukmi xukunka mid waajibinaysa aynay noqonayn wa qiyaasu shabahi qiyaasu shabahu huwa alfarcu waa faraca almutaradidu noqnoqonaya bayna aslayni laba asal dhexdood laba asal buu kala dhex yaallaa asalkan iyo asalkan mid walba yacni waa aqbali karaa in la haleeshiiyo fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biakarihimaa shabahan bihi labadooda ka uu ekaanshaha badan yahay baa la haleeshiinaya keebuu u shabah badan yahay kaa uu shabaha badan yahay u ekaanshaha badan yaha la haleeshiinaya walaa yusaaru ilayhi laguma tegayo qiyaasu shabaha oo qiyaaskaa qiyaasu shabaha la yidhaho lama qiyaasanayo maca imkaani maa qabla iyadoo ka ka horeeya uu suuragel yahay qiyaasu cillo iyo qiyaasu dalaalo intay suuragal tahay qiyaasu shabah lama qiyaasto sheekhu halkan waxa uu kaga hadlayaa anwaacda qiyaaska ayuu kaga hadlayaa ay culammadu u qaybiyaan waxaanu tilmaamay in loo qaybiyo qiyaasu cillo oo nooca ugu xooga badan ah iyo qiyaasu dalaalo iyo qiyaasu shabah oo nooca ugu daciifsan ah qiyaasu cillaha sheikhu wuxuu ku tacriifiyey waa qiyaaska cilladu ay tahay xukunka mid waajibinaysa oo ilaaba ilaa xukunkaa waa keensanaysaa kaas waxaa la yidhaahdaa qiyaasu cilla la yidhahdaa qiyaasu cillo ayaa la yidhahdaa lafdiga muujiba in la yidhaahdo ama cillada muujib ah culamo badani waa diidaan ee waxay yidhahdaan waa mucarifo ama waa ku garansiinaysa ama waa lagu garanaya waa mucarifa laakiin muujibada in muujibo lagu iطlaaqo culamo badan baa diiday oo waxay yidhahdaan xukunka axkaamta dee sharcigaa waajibiyey cilla ma waajibin yacni allah baa axkaamta waajibiyey marka cillaa waajibisay haddii la yidhahdo nowcan ma ishkaal baa ku jira qaar waxay u nisbeeyeenba tacbiirka muctasiladay u nisbeeyeen laakiin bacdi kalea tawjiihiyo waxay yidhaahdeen muujiba ama mu'asira marka laga tilmaamayo haddii loo jeedo bidaatiha daat ahaanteeda ay waajibinaysaa yacni iyadu waxay tahay mid kalad ah waa sida loo sheego waa kalad haddii laakiin loo jeedo waa muujiba biidn اllaah ilaahay idankiisay ku waajibinaysaa ama wa mu'asirat biidn اllaah dee taas waxay yidhahdeen wax dhibi kuma sugna wax dhibi kuma sugna waana siday bacdi ku tawjiihiyeen marka cillada xukunka waajibinaysa waxay tusaalaheedu noqonaysaa falaa taqul lahumaa uffin markii la yidhi labadii waalid hadal xun ha ku odhanin xukunku wuxuu ahaa xaaraantinimaynta ta'fiifka la xaaraantinimeeyey cilladuna waxay ahayd iidaaga marka wax kastoo iidaa ku jiro yacnii waxay noqonaysaa mid waajibah marka iidaagaasaa waajibinaya in la xaaraantinimeeyo adilo kale masaladu waa leedahay oo waalidada in la dhibaa ma bannaana waayo cuquuqulwaalideyn bay noqonaysaa cuquuqulwaalideynkuna wuxuu ka mid yahay min akbar alkabaa'ir dembiyadii waaweynaa buu ka mid yahay laakiin in qiyaaskana lagu sugaa waxay noqonaysaa min baabi tacaadud aladila adiladii oo issii xoojinaysa sida uu sheikhu ku tacriifiyey marka la eego iyo misaalka lagu misaaliyeyba qiyaaskii jeliga ahaa ayuu noociisa noqonayaa kuu sheikhu tacriifinaya an takuuna alcillatu ama maa kaanat alcillatu fiihi muujibatan lilxukmi bacdi ka midina waxaa weeye qiyaasba kama dhigaan ee waxay ka dhigaan waa min baabi mafhuumi almuwaafaqa mafhuum muwaafaqo baabkeed bay markaa geliyaan culamo badani ahlucilmi kale waxay ku tacriifiyaan markay qiyaasu cillaha tacriifinayaan waxay yidhaahdeen qiyaasu cillo waxaa la yidhaahdaa aljamcu bayna alfarci waalasli binafsi alcilla marka farca iyo asalka lagu kulmiyo oo la ysugu keeno cillada lafteeda markaasaa waxaa la yidhahdaa qiyaasu cilla qiyaasu cilla ayaa la yidhahdaa haddii raadka cillada ama xukunka cillada la ysugu keenona waxaa la odhanayaa qiyaasu dalaala la odhanaya nafsu lcilla haddii lagu jamciyo la ysugu keenona waxaa la odhanaya waa qiyaasu cilla nafsulcillo marka la ysugu keenaayo tusaalaheedu wuxuu ahaaday riba alfadli ashyaadii loo sheegay tusaalaheedu wuxuu ahaaday riba alfadli ashyaadii lagu sheegay ee lixda ahayd jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen salafan wa khalafan lixdaa kuma gaar aha waxay yidhaahdeen xukunku maxsuur kuma aha intaas ee ribadii waxay gelaysaa ashyaa kale طacaam oo dhan bay gelaysaa bay yidhaahdeen oo afarta yacni shay ee cuntada ee ku jiraa lixdaas marka dahabka iyo fidada laga reebo iyagoo uga qiyaas qaadanayay waxay yidhaahdeen waa bijaamici الطucmi ashyaadan la sheegin sida waxa weeye dee beriiska iyo digirta iyo yacni waxa weeye hadhuurhka iyo waxyaalaha la midka ah dhammaan riba alfadli waa gelaysaa waxaynay ku gelaysaa bijaamici اطucmi oo cuntannimo in lagu cileeyo cillada laga dhigo maxaa loo cuskanaya waxaa loo cuskanayaa xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey aلطacaamu bالطacaami mislan bimislin marka shaaficiyadu xadiiskaasay ka deliishanayaan oo leeyihiin in cilladu tahay طucmi cuntannimo ay tahay xadiiskaasaa u daliila saasay odhanayaan culamada qaarkoodna waxay odhanayaan cilladu waa kayl kaylka weeyaan bay odhanayaan oo waa makiil xadiis baana lagu soo wariyey ibnu xibbaan uu soo wariyey culamada qaarkoodna ay taxsiiniyeen culamada qaarkoodna ay taxsiiniyeen oo odhanaya wakadalika kulu maa yukaalu wayuusanu saasoo kale waxa ahaaday wax kasta oo la beego ama la miisaamo marka nafsulcilla marka lagu kulmiyo xukunka lagu gudbiyo oo faraca iyo asalka nafsulxukmiga la ysugu keeno waxay noqonaysaa qiyaasu cilay noqonaysa waana nooca qiyaaska yani markaa ugu ugu roon ee ugu fiican nooca qiyaaska jeliga la yidhaahdaa dee culamada qaar qiyaasba ka kama dhigayaan saynu hore usoo sheegnay haddii cillada raadkeeda ama cillada xukunkeeda ama cillada daliilkeeda saddexdaa mid haddii la ysugu keenana qiyaasudalaala la yidhahdaa qiyaasudalaala ayaa la yidhahdaa tusaalaheedu waxay tahay qiyaasu dalaalaha khamriga nafsulcilla marka lagu gudbinaayo xukunka waxaa la odhanayaa waa iskaar had iyo jeer misaalka khamriga way soo qaataan culammadu khamrigana jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan wax kasta oo wax sakhraamiyaa waa khamri waana sida xadiidku sheegayo uu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam kulu muskirin xaraam iyo kulu muskirin khamrun wax kastaoo wax sakhraamiyaa waa xaaraan wax kastaoo wax sakhraamiyaa waa khamri marka jamaahiiru ahlicilmi nusuustaasay qaadanayaan oo waxay leeyihiin kuma gaar aha khamrigu wixii wax sakhraamiya lagana keenay oo laga soo miiray cinab ee wax kastoo laga soo miiray farqi ma kalele ee waxaa la eegaya muskir ma yahay mise maaha qolyaha xanafiyada la yidhaahdaa waxay leeyihiin maya khamri waxaa la yidhaahdaa wixii cinab laga keenay oo cinab laga soo miiray waxna sakhraamiya ee haddaan cinab laga soo miirin waxa sakhraamiyaba e la odhan maayo waa khamriya waa nebiid baa la odhanayaa tacsiir baana ka laasimaysee xad kama waajibayo ra'yiga xanafiyadu waa saas haddaba culamo badanaan xanafiye ahayn oo madaahibta kale ee saddexda ah ka tirsan ayaa markay fanniga usuululfiqhiga ka hadlayaan tusaale waxay u soo qaataan khamrigii laftiisa waay yidhahdaan nebiidkii waxaa looga qiyaas qaadanayaa khamriga khamriga markaa waxay ku wadaan markay tusaalaynayaan cinabkii wax sakhraaminayey casiirulcinab almuskir cinab wixii laga soo miiray waxna sakhraaminayay markaa ku wadaan nebiidkii wax sakhraaminayeyna khamrigii waa ka saareenoo qiyaas bay xukunka ugu gudbiyeen marka ra'yiga madhab ahaan ay qabaan iyo tamhiilka ay misaalinayaan mas'alada waxba hays odhan waa mutanaaqid oo waa isburinaysaa waxba hays odhan waayo culammadu waxay yidhaahdaan laa mushaaxata fi lmithaal cidhiidhi kuma sugna tusaalaha wاsha'nu laa yuctaradu اlmihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu waa ka saaxibu lmaraaqi odhanaya shanigu wuxuu yahay mihaal lama bushiyo tusaale lama bushiyo haddaad tusaalaha bushido dee waxaad shabbahaysaa waxaa weeye kii yidhi lima daraba inta la yidhi nax waa lagu baraya bishrun alxaafi wadaadkii zaahidka ahaa ee bishri la odhan jiray ee mashaayikhdii hore ka mid ahaa ayaa lagu yihi naxwe adigu waa inaad barataa ya markaasuu i bara markaasaa lagu yihi daraba zaydun camran waa ficil iyo faacil iyo mafcuul markaasuu lima daraba markaasaa lagu yihi maa daraba wa inamaa huwa mihaalu wadic maba garaacin be oo daarib iyo madruub meesha ma yaalle waa tusaale la yeelay markaasuu awaluhu kadibun laa xaajata lii fiih hortiisii waa been buu ihi been buu ka bilaabmay wax baahiya uma qabo halkii buu naxwihii ka tegey marka misaal lama bushiyo tusaalaa looga jeedaaye in lagu warramayo lagama tilmaamaayo marka haddaba waxay culammadu yidhaahdeen waxaa ku filan inuu misaalku yahay mid mafruudoo la qadarayo ama mid muxtamal ah ama mid muxtamil ah baa ku filan inuu noqdo id qad kafa alfardu walixtimaalu saas aawoodee culammadu waxay yidhaahdeen yacni waxaa lagugu tusaalayn karaa yacni qowl aqwaasha ka mid a qiil daciifa wax lagugu tusaalayn karaa waayo tusaaluhu ma aha deliil deliil baa la hubsadaa layahay masalada deliil kuma aha ama hubuudkiisa la hubiyaa tusaaluhu sidiisaba litawdiix alqaacida loo dhigay qaacidadii in lagu caddeeyo oo aad qaacidada fahanto baa muraadku yahay adiladu waxa weeye waa shay kale misaalada iyo adiladu waa kala laba shay misaalka marka la sheegayo waa dikru jus'iyin litawdiixi alqaacida shay jus'iyaa la sheegayaa raajix ha noqdo ama marjuux ha noqdo litawdiixi alqaacidana loo sheegaya marka culamo aan qabin khamrigu inuu ku gaar yahay casiiru lcinabi lmuskiru inuu ku gaar yahay aan qabin ayaa calaa qowli alxanafiya ama calaa madhabi alxanafiya wax kugu tusaalaynaysa marka misaalka waxay doonayaan inay wax kugu fahansiiyaan marka waxay odhanayaan yacni nabiidkii waa casiirkii waxaan cinab ahayn laga soo miiray ama laga soo tuujiyey waxna sakhraaminaayey waxaa looga qiyaas qaadanayaa khamrigii waa casiiru lcinab oo wax sakhraaminaya bijaamici aliskaar sakhraaminta lafteeda lagaga qiyaas qaadanaya taasi waxay noqonaysaa kulminta iskaarka lagu kulminayaa binafsi alcilla qiyaasu cilla ay noqonaysa waa nooca horeynu soo marray markaa tidhi nebiidka muskirkii waa xaraam yacni qiyaasan cala alkhamri wa calaa ra'yi alxanafiya qiyaas khamriga looga qiyaas qaadanayu xaaraan ku yahay bijaamici aliskaari iskaarka iyo sakhraaminta oo labada asalka iyo faraca mid walba ku sugan oo siday asalka oo maqiisu calayhiga ugu sugan tahay faracana ugu sugan tahay marka nafsulcillo oo iskaarka ah baan xukunka ku gudbiyey marka labadaba taxriimku waa ku suganyay taasi wuxuu noqonayaa qiyaasu cillo iskaarka laftiisa haddaanad xukunka ku gudbin ee sifaadka lagu yaqaano shaygu hadduu muskir noqdo sifaadka uu yeesho sida raa'ixada uu yeeshee khamriga loo yaqaano orgaaruu leeyahay sida xoorinta uu leeyahay ee uu xooriyo awsaaftii noocaas ahayd waxaa weeye waa aahaartii yacni amaraadkii u iskaarku lahaa oo marka cilladaasi meesha ku sugan tahay baa raadadkaana la helaya oo masalan nin baa waxaa la keenay isagoo wuxuu markaa ku sito yacni caagada ama quraarad ku sito cabbay baa qaadigii loo keenay alqaadi sharci markaasaa lagu yihi ninkani khamri buu cabbay xadkii ka jar ninkii baa doodoo wuxuu yidhi waxaan cabbay khamri ma aha khamri ma aha waa iska sharaab kale waxba ma sakhraamiyo hadda wakhtigan waa sahlan tahay oo yacni shayga muskirka ah dee shaybaar baa la geyn karaa oo yacni waxaa la soo saari karaa maaddo ahaan taasi waa dariiqo kale oo iyadu xaadise ah laakiin waagii hore maxaa lagu taxaquqayey wixii waa la hayaa waa kan ninkii waxaabuu ku doodayba waxaan cabbay wax muskira oo khamriya maaha markuu sidaa ku dooday dee cid kalea cabbaysa ma suuragal aha waxaa la eegayaa iskaarkii inuu jiriyo inaanu jirin awsaaftii iskaarku lahaa iyo raadadkii iyo waxa lagu yaqaanay amaaraad amaaraadka noocaasi hadday joogaan oo ay meeshii yaalliin waxaa la xukumayaa de inuu khamri yahay oo khamrigii muskirkaabaa looga qiyaasanaya walow iskaarkii yaan laba taxaquqinbe ninkii ma sakhraamin waayo waxaa dhici karta qadar aan lagu sakhraamin oo yar inuu ka cabay inta yar iyo inta badan kii la cababna inta yar iyo inta badan kii khamriga laga cababa xadkii waa ka imanaya ma askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waa ka xadiisku sheegaya waxaa intiisa badani sakhraamisaa intiisa yarina waa xaaraan marka raadka cilladu leedahay marka xukunka lagu gudbinaayo oo la odhanayo kani waa xaraam oo ma bannaana qiyaasan cala alkhamri khamriga qiyaas looga qiyaas qaadanayaanu ku bannaanayn yacni asarkaa iyo raadkaas iyo amaaraadkaa iskaarku leeyahay joogistay meesha joogto daraaddeed baa looga qiyaasanaya lagu qiyaasanaya oo xukunka lagu gudbinaya waxaa la odhanayaa qiyaaska noocaasi waa qiyaasu dalaala la odhanayaaye qiyaasu cillo ma qiyaasu cillo ma aha marka tan noocaas oo kale ah waxa ay ka cabirayaan qaarkood asarkii cillada waxay ka cabirayaan qaarkood daliilu cil ay ka cabirayaan taa raa'ixada loo yaqaano raa'ixadu ma aha cillada lafteedii laakiin cilladii bay daliil u tahay mala asar baan ka cabiraan filaya cillada lafteedii maaha cilladu waa iskaar laakiin waa cillada daliilkeediiyo waa amaarad ku tusinaysaa cilladii bay ku tusinaysaa amaarad u tahay marka waa daliilu cilla marka waata uu sheikhu markaa tacriifiyey oo sheegay wa qiyaasu اdalaalati wاlاstidlaalu baxadi الnadirayni calى اlآakhari wa huwa an takuna alcilaةu daalaة calى اlxukmi asarka ciladuna wuxuu noqonayaa waa sida in la yidhaahdo alqatlu bimusaqalin yuujibu alqisaasa kaalqatli bimuxadadin bijaamici اlismi asarku waa kaas laakiin amaaraadka iskaarku leeyahay wuxuu noqonayaa daliilu cila wuxuu yidhi maala dilka shay musaqala shay culus oo sida huudh oo kale ama budh oo kale wax lagu dilaa qisaas bay waajibinaysaa sida dilka wax loogu dilo shay muxadada oo af leh oo jidhka gelaya wax loogu dilaa ay qisaas u waajibinayso misaalkan culammadu had yeeshe had ya jeer way sheegaan oo qolyaha xanafiyada la yidhaahdo baa waxay kala farqiyeen shayga musaqalka ah ee culus ee aan afuu jidhka ku gelaya lahayn marka wax lagu dilo iyo shayga wax muxadad oo af lehoo jidhka gelaya wax lagu dilo labadaasay kala farqiyeen markaasaa waxay yidhahdeen waxaa malaasan aan jidhka gelaynin si kastoo loogu dhufto jidhkii aan gelayn si kastuu u weyn yahay haddii lagu dilo qisaas ma waajibinayo jamaahiirtu waxay qabaan inay qisaasi ka waajibayso hadduu shaygu musaqal yahay oo culus yahay oo haaliban uu wax dilaayo muxadad iyo musaqalna inaan la kala farqinaynin qowlkoodana saxiixa jamaahiirtu siday ku tageen xadiiskii baana u daliila yacni sheegaya labada dhagax ee gabadhii la ysu barkiyey iyo sida qisaastu uga timi ha yeeshee calaa ra'yi alxanafiya marka la yidhaahdo qisaastu nasan waxay ku soo aroortay shayga muxadadka ah waxay yidhahdeen musaqalka waa looga qiyaasanaya amsiladanna tusaalayaal baa looga jeeda xataa waxaa laga sheegaa dee inuu abu xaniifa yidhi shayga musaqalkaee culus haddii wax lagu dilo walow daraba biabaa qubays ya qisaasi ka iman mayso biabu qubaysna waa loo soo naqliyaa mid shaafici iyo mid xanafiya ishelay markaasaa kii xanafigaha wuxuu yidhi shaafici carabiyada daciif buu ku ahaa warkaad tidhaahdaan markaa shaafici carabiga xujuu ku ahaa waa war aan saxahayn xanafigii baa odhanaya ya markaasaa kii shaaficigii wuxuu yidhi waa hadduu shaafici carabiyada daciif ku ahaa ma kii odhan jiray walow daraba biabaa qubays baa haddaa markaysagaa qawi ku ahaa ya aduu biabaa marka leha weji bay leedahay oo waa icraabu maqsuur weeye e laakiin biabuuna waa loo soo naqliyaa almuhim misaalka wuxuu ay u misaaliyeen culammadu in la yidhaahdo qatliga shay musaqala dilka shay markaa culus wax lagu dilaa qisaas waa waajibinaysa sida dilka shay af lehoo jidhka gelaya wax lagu dilaa ay qisaas u waajibinayso ayaa shay musaqala haddii wax lagu dilana ay qisaas u waajibinayso bijaamici اlismi kulminta dembigu kulminaayo oo dembigu uu ka dhaxeeyo labada mid walba lagu dembaabayo ayaa qisaastu uga waajibaysa marka bijaamici اlismi waxay noqonaysaa asarkii cilada ee nafsulcilla ma aha waa raadkii cilada ka dhalanayey ciladiina waxay tahay waa dil camdi ah oo cudwaan ah oo xadgudub ah dil badrheedh ah xadgudubna loo sameeyey yacni saas weeye marka qiyaaska noocaasa waxaa la odhanayaa qiyaasu dalaala xukunka in lagu kulmiyona waa dhacdaa oo la ysugu keeno almuhim nooca waxaa la yidhaha qiyaasu dalaala qiyaasu dalaalaha waxay culamada qaar u misaaliyaan waxay yidhaahdaan qur'aanka mawaadicda qaarkood shay qiyaasu dalaalo noqonaya baa lagu sheegay wa min aayaati anaka tara alarda khaashicata faida anzalna calayha almaءa اhtazat warabat ina aladii axyaaha lamuxyi اlmowta waxay yidhahdeen waa min qabiili qiyaasi dalaala nooca markaa loo yaqaano ayay markaa taasoo kale noqon kartaa bay yidhahdeen almuhim labadaa qaybood waa saas weeyi qaybta kale ee saddexaad waxaa la yidhaahdaa qiyaasu shabah waa qiyaaskii ekaanshaha faraca iyo asalkaa isshabbaho isu eg baa laga tilmaamaya labadoodu markay isu eg yihiin ekaanshaha ay isu eg yihiin baa xukunka lagu gudbinaya huwa alfarcu almutaradidu bayna aslayni laba asal buu kala dhex yaallaa ku noqnoqonaya waxaa la haleeshiinayaa fa yulxaqu biaksarihimaa shabahan labada ku u ekaanshaha badan yahay ayaa la haleeshiinaya kanna waa shabbahaa oo in la haleeshiyaa waa suuragal kanna waa shabbahaa oo in la haleeshiyaa waa suuragal labada ku u ekaanshaha badan yahay baa la haleeshiinaya kaasna waxaa la yidhaha qiyaasu shabah baa la yidhahda marka saddexda noocee uu sheikhu inoo sheegay kaa damba ugu daciifsan tusaale ahaan waxay culammadu u tusaaleeyeen addoonka waxa uu leeyahay laba shabah geesu wuxuu uga eeg yahay bini aadamkii xorta ahaa geesna wuxuu uga eeg yahay xoolaha oo xaggan iyo xagganba waa shabbahaa midba ictibaar buu ku shabbahaa waa insaan la mulkiyo oo cid gacantood ku jira waa biddo cidi leedahay waa la iibiyaa addoonka waa la hibeeyaa waa la bixiyaa cid baa loo dardaarmaa waa la rahmaa waa la dhaxlaa awsaaftaasoo dhanna wuxuu ka shabbahaa xoolihii si kale marka loo eego addoonku bini aadamkii xorta ahaa buu shabbahaa bini aadamkii xorta ahaa ayuu shabbahaayo waa insaan mukalaf ah oo takliif saaran yahay ya caqlu leeyahay mukalaf weeye takaaliiftii shareecadaa ku dareereysa yacani waxa weeye saas weeye marka haddii la yidhaahdo xagga iyo xagga labada mid walba waa shabbahaaye oo haddii wax la mulki siiyana idanka waa dhacdaa inuu wax ku mulkiyo insaan mukallafa oo caaqila oo mukallafana waa yahay marka madiyaa ka waajibaysa haddii la dilo mise qiimaa ka waajibaya yani waxaa weeye haddii insaankii xorta ha la ilxaaqiyo diyaa ka waajibaysa baaliqatan maa balaqat haddii waxaa weeye la haleeshiiyo xoolaha markaa la haleeshiyana waxaa ka waajibaya qiime waxaa la odhanayaa sayladda muxuu ka joogaa markaa labada ku u shabbihitaanka badan yahaa la haleeshiinayaa oo waxaa la odhanayaa xoolihii baa la haleeshiinayaa bahiimadii oo qiimaa ka waajibaysa waayo kaasuu u shabah badan yahay awsaafta la sheegayaa way badan tahay ee uu xaggaa ka shabbahaya bikownihi yubaacu wa yuuhabu wa yuusaa bihi wa yurhanu wa yuurasu marka horena uu yahay wax la mulkiyo marka waxay noqonaysaa in la yidhahdo qiimaa ka waajibaysa wixii loo geysto marka waa qiyaasu shabah halabat alashbaahi huwa alajwadu markaa qiyaaskaa qiyaasu shabaha la yidhaahdaa culammadu waxay yidhaahdeen saddexda nooc waa ka ugu daciifsan bale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qiyaasu shabah nooca la yidhaahdaa qur-aanka kuma soo aroorin iyadoo la radinaya mooyaane oo nimankii gaaladii maxay yidhaahdeen qiyaasu shabah bay wakhtiyada qaar isticmaaleen oo rasuulladii waxay risaaladoodii ku dafireen oo ku diideen yacni bini aadam nala midaa tihiin maadaama annaga aad nala mid tihiin oo na shabbahdaan inaad rasuulla noqotaan ma suuragal aha waxaynay cuskanayeen shabaha ay iyaga u eg yihiin oo bini aadam ay la yihiin oo noocoodoo kale ay yihiin oo sida iyagu u dhasheen oo kale ay u dhasheen ya yani taas iyadaa bay cuskanayeen oo muuqaalka ay ka shabahaan oo kala mid yihiin marka marba haddaa annaga nala mid tihiin bay yidhaahdeen rasuul lama tihdin in antum ilaa basharu miluna miliyadaas ya taasay cuskanayeen marka alcalaamatu bnu اlqayim wuxuu odhanayaa qiyaasu shabah nooca la yidhaahdaa lam yarid fi اlqur'aani qur'aanka kuma soo aroorin iyadoo ilaahay ibطaalinaya buu yahay mar kasta wuxuu soo arooraa iyadoo la radinaayo saasuunku soo arooraa culamo badani waxay yidhaahdeen usuulu fiqiga baabkiisa fanniga usuulu fiqi la yidhaahdo qaybtaa qiyaasu shabaha wax yani markaa ka ishkaal badan kuma jiro waayo yani haddii la eego shabahani haddii munaasaba ku sugan tahayna shabahnimada waa ka baxayaayo wuxuu noqonayaa ciladii in xukunka lagu ilxaaqiyey oo nooca qiyaasu cillaha la yidhaahdaa nafsu lcilla ayaa markaa lagu ilxaaqiya xukunkii oo farca loogu gudbi qiyaasu dalaalahana laazimu lcilla ama xukunkii ha laga cabiro ama asarkii ha laga cabiro ama deliilka ha ka cabiro waa laazimu lcillo marka sidaas aawadeed labadaas hore midna waa munaasibun bidaat midna waxa weeye waa munaasibun bitabc dee waxa weeye noocan qiyaasu shabaha la yidhaahdaa haddii cillada lafteedii lagu ilxaaqinayana nooca horuu gelaya haddii kalena dardi buu iska noqonaya labada waxba kama dhexeeya labada waxba kama dhexeeya marka almuhim nooca qiyaasu shabaha la yidhaahdaa waa kaas sheikhu wuxuu tilmaamay in qiyaasu shabaha la ictibaarinayo oo yani u noqonayo xujo inuu noqonayo laakiin marka suuragel yahay labada noocee hore mid ahaan suuragel yahay qiyaasu shabah lama isticmaalo walaa yusaaru ilayhi maca imkaani maa qablah maa qablahu waxaa looga jeedaa labada noocee horeba maadaa cumuum ah maa qablahu waxay ku dhici qiyaasu cillaha iyo qiyaasu dalaalahay labadaba ku dhici saas wey taqawigii inta la heli karo ka daciifka xaggiisa looma kaco wa min sharطi اlfarci an yakuuna munaasiba lilasli sheikhu wuxuu yihi faraca shuruudiisa waxaa ka mid a oo shardi waa mufrade muxuu minta tabciidiyada u geliyey shay mufradi miyuu tabacudayaa jawaabteedu waxay tahay shardi baa farac loo idaafeeyey cumuum buu faa'iideynayaa waxay ka dhigan tahay wa min shuruudi alfarci oo kaley ka dhigan tahay sidaasuu uu yidhi wa min shardi alfarci an yakuuna munaasiban an yakuuna inuu noqdo munaasiban mid munaasib u ah lilasli asalka mid munaasib u ah wa min shardi alasli asalka shardigiisa shuruudiisay ka mid ahaatay an yakuuna inuu noqdo asalku haabitan bidaliilin yacni xukmul asli buu u jeedaaye deliil mid ku sugan deliilkaasoo muttafaqin calayhi laysku waafaqsan yahay bayna alkhasmayni labada markaa ishayaa ee qiyaaskan uu dhex yaallo oo midkood qiyaasanayo midkoodna diidan yahay deliilay isku waafaqsan yihiin waa inuu xukunkaasi ku sugnaaday xukmul asli wa min shardi alcillati shuruudda cilladay ka mid ahaatay an tatarida inay waxa weeye idiraado oo ay ku socoto fii macluulaatiha waxa loo cilaynaayo cillada looga dhigaayo oo mar kastoo cillada la helo waa in xukunka la helaya idiraadku waa kaa waxay way idiraadaysaa waxaa laga tilmaamayaa cilladii la heliyaaba xukunkiina la heli iyadoo cilladu joogto in xukunka la waayaa ma dhici karto waxaa la odhanayaa waa cilla mutarida falaa tantaqidu ma burayso lafdan xagga lafdi ahaan uma burayso cilladii walaa macnan xagga macno ahaanna u buri mayso cilladii oo joogto ama lafdan u joogta ama macnan u joogta xukunku inuu baaqadaa ma dhici karto wuxuu halkan sheekhu kaga hadlayaa shuruudaha uu qiyaasku leeyahay markaa faraca shuruud baa loo shardiyaa cillada shuruud baa loo shardiyaa asalka shuruud baa loo shardiyaa xukunka asalkana shuruud baa loo shardiyaa kitaabka aynu haynaa waa mukhtasar waxaa loogu tala galay in fanniga laga bilaabo mubtadi'iinta loogu tala galay sidaas aawadeed baabkan qiyaaskana aada iyo aada buu sheikhu u koobay oo hadalka uu ka yidhi aada buu u yaryahay abwaabta kale wuxuu ka yidhi baa ka roon qiyaaska wuxuu ka yidhi sidaas aawadeed bay baaxisiinta qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu hadalka uu qiyaaska ka yidhi yaro kordhin lahaa kitaabka aada iyo aad bay ugu fiicnaan lahay shuruudihii wax ka miduu shiikhu sheegay culamada qaarkood shuruudo fara badan bay sheegaan oo ay u dhigayaan qiyaaska u dhigayaan ilaa culamada qaarkood ay cillada u shardiyeen afar iyo labaatan shardi xukunka asalkana ay u shardiyeen labiyo toban shardi sida shawkani oo kale irshaad ulfuxuulka weliba bilmunaasaba aan baraarujiye kutubta usuul fiqiga ee muta'akhiriintu qoreen kutubaha ugu fiican buu ku jiraa irshaad ulfuxuulku shawkani qoray waayo kutubaha muta'akhiriintu ee usuulka ay ka alifeen wuxuu isaga badan yahay taqliid inuu ku dhisan yahay taqliid inuu ku dhisan yahay saas aawadeed bay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sida markaa albani oo kale kutubta usuul fiqiga muta'akhiriintu ay qoreen yacni alixkaam libni xasmi iyo irshaad ulfuxuul lishawkani baa ugu fiican waayo haalibka muta'akhiriinta kutubtoodu taqliid bay iskaga dhisantay aan u soo noqono shardiyada uu sheikhu sheegay shuruudda farciga waxaa ka mid ah faracu waa maqiiska xukunka loo gudbinayo ee la doonaayo xukunka asalka ku sugan in la haleeshiyo o la ilxaaqiyo shardiyadiisa waxaa ka mid a an yakuuna munaasiban lilasli asalka waa inuu munaasib u yahay asalka waa inuu munaasib u yahay waxaa looga jeedaayoo laga tilmaamayaa munaasabadu sideedaba waxa weeye waa wasfi keensanaya ama wasfi laa'iq u ah xukunkaasi inuu ka dhasho ama waafaqaya inuu asalkiiyo faraca isku xidho kolba sidii laga cabiraba haddii lasoo koobo waxaa la odhan karaa munaasabadu waa maslaxada waxay yidhaahdeen waa wasfi yacni laa'iq u ah xidhista xukunka laga xidhayo laga lagu xidhayo oo laga tartiibinayaa inay noqoto maqsuudu shaaric min jalbi maslaxatin aw dafci madara labadaa mid ku suganta marka taasaa waxaa la odhanayaa munaasabo munaasabaa la odhanaya oo khamrigii maxaa loo xaaraantinimeeyey waxaa loo loo xaaraantinimeey inuu wax sakhraaminayo daraaddeed marka sakhraamintu xukunka xaaraantinimeynta in laga tartiibiyo oo laga sababeeyaa laa'iq bay u tahay waayo sakhraankii sakhraamistii waxaa ku sugan mafsado oo waxay tahay caqligii bay markaa sakhraddu kaxaynaysa caqliga in la ilaaliyaana waa maslaxo xukunkii taxriimkaha in lagu xidho ilaalintaas caqliga la ilaalinayo daraaddeed iskaarka in lagu xidhaa waa munaasibun lilxukmi nebiidka markaad odhanayso nebiidkii waa xaaraan casiirkii waxaan cinab ahayn laga meeray waxna sakhraaminayey qiyaasan cala alkhamri in waxa weeye wasfiga nebiidka ku sugani wuxuu munaasib u yaho u waafaqsan yahay wasfiga ku sugan yacni marka asalka ku sugan xukunkana asalka ku keensaday marka laa'iqu wuxuu u yahay farca laftiisana inuu xukunkaa xukun la mida ku keensado munaasabadii waa saas marka waxaa laga tilmaamayaa labada mid walba waa inay isku si ugu sugan tahay xukunkaasi inuu ka dhashana xagga faraca iyo xagga asalka mid walba inay laa'iq u tahay asalka culamada qaar waxay ka cabiraan xukunka laftiisa oo waxay yidhahdaan markaanu asalka sheegayno waxaanu uga jeednaa xukmul asli baan u jeednaa marka xukmul asli bay munaasib u tahay haddii lagu fasirana macnuhu waa awdax waa ka sii cad yahay marka shuruuddii farciga waxaa ka mid a faraca inuu xukunka asalka munaasib u yahay oo asalka xukunkaa inuu ku keensaday asalka gudihiisa waa inuu yahay mid u laa'iqo maqsuudkii shaarica inay tahay yacni danni haaliba lagu hayo dee faracana inuu ku keensadaa waa saas in la eg marka taana saas weyi tusaalaheedu waxay tahay markaad tidhaahdo xadiiskii uu nebigu yihi salى اllahu aleyh wasalam laa yaqdi اlqaadi xiina yaqdii wa huwa khadbaan ma xukumaayo qaadigu yani yaanu xukumin goortuu xukumayo isagoo cadhaysan markuu qaadigu cadho weyn cadhaysan yahay weliba cadho yar oo khafiifa lagama tilmaamayo waayo wasfiga khadbaan waxaa loo isticmaalaa ama imtilaa ama xaraarat lbaطni marka cadho fara badan baa laga tilmaamaya cadhadii yarayd ma soo geliso marka sababta loogu diiday wakhtiga inuu wax xukumaa waa maxay waxa weeye waa mushawashu lfikri oo yacni markaa maskaxdiisii ayaa waxay tahay mid tashuushsan cadhadii baa tashuushisay taasi waxay madinno iyo loofilaan u tahay xukunka inaanu asiibin wax kastaoo tashwiishkaasoo kale ka dhalan karo hadduu ku mashquulsan yaho maskaxdiisu ku mashquulsan tahay iyadana waxba ma xukumi karo bijaamici tashwiishi lfikri hadda ma aragta marka tashwiishulfikri xukunkaa inay keensato xukunku inuu xaaladdaa mamnuuc ka yahay qaadiga asalka siday ugu keensatay farcana inay ugu keensataa munaasib weeye labada mid walbana waa iska waafaqsan yihiin marka sidaas aawadeed shardigaasi sidaas iyada abuu noqonaya an yakuuna munaasiban lilasli haddii xukunka asalka loo fasiro iyo iyo haddii loo fasiro faracu inuu asalka munaasib u yahay bimacnaa ka waafaqsan yahay wasfiga xukunka keensaday labada mid walba wuxuu noqonayaa macnihiisu inuu sidaa yahay waana islaazimayaan halkaa inoogu joogo wallaahu aclam